doctor cabdinaasir maxamed oo ka mid ah dhaqaajiirta ku nool magaalada beledweyne ayaa bulshada magaalada ugu baaqay inay badiyaan isticmaalka raashinka wadaniga ah si looga hortago xanuunka nafaqadarada raashinka dalka ka baxa sida geleyda masagada iyo digirta ayaa laga helaa nafaqo wanaagsan doctor cabdinaasir maxamed ayaa ka waramaya raashinka laga helo nafaqada si looga hortago nafaqadarada nafaqadan soo kooba waxaa waye cunnada inay ka kooban tahay ilaa lix shay oo waxaa la yidhahda balance diet waxay kooban tahay kow protein protein waxaa la yidhahdaa cunnooyinka faa'iidada leh sida hilibkiia ka mida caanihiia ka mida okuntiia ka mida sidoo kale waxaa jira waxa yhahda carbohydrate oo ah cunnooyinkan la yidhahda energy food ama cunnada qofka uu ka helayo tamarta sida cunnooyinkan briiska iyo waxyaabaha soo raaca waaye sidoo kale cunnada inay ka kooban tahay fat inuu ku jiro mineral inuu ku jiro biyihiina waa qayb marka nutrition waxaa la yidhahdaa qofka waxyaabaha jirkiisa uu faa'iidada ka helayo nafaqadarana waxaa la yidhahdaa qofka markii uu waayey intii aan soo sheegnay oo cunnadii nafaqadeeda qofka inuu waayo taasoo ka imaanayso qofka inaysan isku dhiilitirnayn cunnaduu qaadanayo iyo baahidiisa marka haddaysan balance ahayn oo kale qofka waxaa ku imaan karto nafaqadaro nafaqadaradaas waxaan u kala saari doonaa laba qayb oo ah mid la yidhaahdo over malnutrition iyo mid la yidhaahdo under malnutrition over waxaa la yidhahdaa midda ku dhacdo dadka ladan waayo tusaale kaba soo qaado qofku inuu isticmaalo cunno nafaqa leh socodkiisiina yaryahay ama uusan wax shaqaa qabanayn waxaa ku imaanaya marka qofku inuu obesity ku yimaado ama cayil ku yimaado jirkiisa faad ku bato kadibna waxaa ku dhacayo sokor ama diabetic yaa ku dhacayo taas waa over waayo under waxaa la yidhahdaa midda waddankeena ku badan oo ah qofku inuu wuxuu cuno waayo taasna waxay imaan kartaa qofkii inuu cunnadii dhanba waayaba waana midda waddankeena ku badan marka nafaqa darre labadaasaa loo kala saaraa ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa bulshada soomaaliyeed si looga hortago nafaqadarada aada umaadsan tahay kolley taladu aaday u badan tahay laakiin bulshada gobolka ku nool weliba beledweyne ku nool waxaa aada diiradda aan ugu saari lahaa marka koowaad in bulshadii wacyigelin loo sameeyo ku aadan cunooyinka saan ognahay bulshada way kala liitaan dadka ku nool meelaha kaamamka aan waxba haysan dadkaas in diiradda la saaro aan biyaha nadiifta heli karin cunnada heli karin in wacyigelin loo sameeyo sidoo kale waxaan ku tali lahaa in gobolka cunnooyinka la keenayo aada loo kontroolo aan cunno kasta la iska keenin cunnooyinka la keenayo inay noqdaan kuwo cunno caafimaad leh oo nafaqale inay noqdaan ayaan aada maxaa la yidhahdaa wacyigelin aan ugu samayn lahaa sidoo kale waxaa muhiim ah in bulshada laftirkooda cunnooyinka yacni isticmaalaan inay noqdaan cunno nadiif ah waxaan kaloo aada yani bulshada u wacyigelin lahaa in la basado cunnooyinkan traditionalka ah ama cunooyinka waddankeena ka soo baxa cunadaasoo lagu magacaabo viber food ama ravage lagu magacaabo boqolkiiba boqol lahuba ka caafimaad badan cunooyinka kaleente wadamada kale laga keeno